horta xalay sacdi dhexe yaa yaa loo soo galay waxayna joogeen goobtoodii ganacsiga waxayna ahayd wakti roob uu da-ayo oo roob baa da-ayo waktigaas gurigii u ku jireen wuxuu iska hel ahaa guri jingad ka samaysan run ahaantiina marka waxaan waxaan fiilay inaysan kor bay kasoo galeen tuugada kor markay kasoo galeen waxay sameeyeen kor bay kasoo duloliyeen kadib raggii iyo dhallinyaradii meesha ku jirtay usoo galeen waxayna sameeyeen way guween waxayna ku daareen sida aan aragnay barafiin waxa loo yaqaano mise gaas wayna guween intay xirxireen bay guween raggii marka ma waxay dhacayeen dukaanka maxay saas ugu galeen dadkan waxaan horta raggan waxay ahaayeen baan umalen rag lasoo qorshaysan oo sugo kale mise nin kale oo lagu tuhunsan yahay oo run ahaantii south african maahan waxay ahaayeen dad oo zimbabwe kasoo jeedo waxaana fili in gordo macnaha uu ka dhexeeyey ganacsi dhaxdooda ganacsi ka dhexeeyey nin dukaan kaloo meesha ku dhegnaa baa loo tirinaya inuu ka dambeeyey nin zimbabwean ah marka inuu usoo adeegsadaa dhici karto raggiina ilaahay subxaana watacaala waxaan ugu baryaynaa in uu yar baa geeriyooday midna hadda isbitaalka run ahaantii aada iyo aad qofka bini aadamka sidii loo galay si aan caadi hayr caadi waayo oo run ahaantii aada iyo aad oo xitaa macnaha murugo xun qof bini aadam saas waxa macnaha weligood loo maana arag maana arag waxaan oor kale waa garta marka jirkiisii oo dhanaa gubtaa ula jeedaa miya micnaha ha ha jirkiisii oo dhan bay gubeen xitaa yarkan hadda joogo run ahaantii waa waa arrin aada loogu murugooda waxa hadda aan tilmaami karo maaha labada wiil qaraabo may ahaayeen
haa qaraabay ahaayeen hal goob bay oo ganacsiga ka wada shaqeynayeen marka mid wuu geeriyooday midka geeriyooday waxaa waxaa lalahay axmed halka cabdicasiisna oo hadda weli isbitaal ku jiro laakiin xaaladiis aada iyo aad yahay macnaha u daran tahay waa gartay niman muran uu ka dhexeeya oo zambabweyaan ah oo dukaan ku dhegan lahaa ayaad uga shakiseen saaad sheegtay marka booliisku ma loo gudbiyo ma la qabtay dadkii arrintaas looga shakiga qabay
haa waxaa ragga waxaa lagu waxaa loo malaynaya inay ahaayeen lix qof laba waaba la dilayba oo meesha lagu oo soomaalidu marka anaka naloo soo sheegay waxay ahayd wakti salaadsi waxa aan tukanay yaa naloo shee naloo soo sheegay masaajidkaan ka tagnay markaan meesha gurmad ku tagnayna waxaan la kulannay macnaha wiilashii oo aan la fiirin karin oo macnaha aada iyo aad waxa loo geystay run ahaantii aada iyo aad looga wax looga nahay ay tahay markaan tagnay meeshii wax boolis baa meesha joogtay oo in la qaado waa la diiday kadib nimankii communitiga meesha degnaa xaafadda degnaa yaa waxay naga caawiyeen inay keenaan waxay keeneen mid ka mid a tuugadii ee ayagoo wadahan noo keeneen marka soomaalidii kii waxay ku waxay damceen marka inay ku raadiyaan nimankii kale marka booliska miiska ka gaarsiinayna meeshay ku dileen mid kalena guriga ugu tegayna sidoo kale way ku dileen meeshaada waxaa lagu dilay laba qof laba labada tuugada mid la dilay midna waxaa badbaaday booliska hadda boolisku gacanteeda ku jiraa dowladda hadda hayso marka qofka la dilay soomaali maa dishay oo kale oo dhinaca zimbabweyaanka haa waa tu tuugaday ahaayeen marka soomaalida gacantooda yar fogaatay way dileen marka meeshay ku dileen inkastoo hal hadda uu weli macnaha dowladda gacantooda ku jiro waa garta marka bal waxaad iga warantaa arrintan sidee u dhaawacaysaa ganacsigii soomaalida iyo dadka inay halkaasi ku ku noolaadaan waayo awal waxaa horay u jirta in dadka soomaalida ay dhahayeen waxaana dilo ciidamada booliiska dalka koonfur africa dadka koonfur africa hadda waxaa muuqanaysa in colaad kale oo wadamada kale africa dadka ka tegaaye ah marka arrintan khatar intee leeg ayay ku tahay ganacsi walaala horta run ahaantii waa la dhihi karaa saameyn way nagu yeelan kartaa sababtoo laga yaabo dhaqaaqa ganacsiga inuu dhibaato ku yeesho waa laga yaabaa laakiin bisha hadda aan ku jirno runtii waa bil aada iyo aada u dhibaato badan waana bil maxaa la dhihi jiray la dhihi karo dilka bilaha kale uu ka wuu ka badan yahay waa bil dise december baa lahaa soomaalidana waxaan fili karaa waxay waxay la mid tahay ummadaha kale wadankan ku sugan dhibaatadan macnaha wa waan la waan la qabnaa marka laakiin arrintan waa arrin aada iyo aada runtii noo taabatay oo muddooyinkii way soo lalaabataa laakiin waa arrin haddana la dhihi karo sana sana sanaa dambe nagu cusub sababtoo qof inta dukaanka loogu soo galo haddana noloshii lagu gubaayo oo haddana hanti uusan qaadanin qofkii alaam lama qaadanin wax lama dhicin balse intii ilm dhallinyaradii la xirxiray yaa gaas lagu bilbilay oo taraq lagu daaray marka waa arrin aad iyo aad noo taabanayso ilaahay subxaana watacaalana waxaan ka baryaynaa inuu insha allahu tacaala faraj un noo furo hadduu ilaahay subxana wa tacaala u yidhaah